subax wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyo hadalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax qaar ka mid ah wadooyinka muqdisho oo saaka xiran xilli ay ku beegan tahay sanad guradii koowaad ee markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidamada gurmadka degdega ah ee suudaan oo bilqiisay safaaraddii soomaaliya ee dalka suudaan madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa oo kulan gaar ah ka yeeshay doorashooyinka maamulkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xerada jenaraal goordon ka sagootiyey ciidamo ka qaybgelaya wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab tirinta cododka doorashada dalka turkiga oo maraysa heer gebagaba ah iyo ordogan oo hogaanka u haya ciidamada nisa oo sheegay inay howlgal qorshaysan ku burburiyeen goobay al-shabaab ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose wararka dabaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha yukrain valadimir selniski oo booqday dalka jarmalka iyo dowladda dalka koonfurta suudaan oo ka walaacsan saameynta dhaqaale uu ku yeelan karo dagaalka ka socda koonfurta dagaalka ka socda suudaan soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka mey sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan qaar ka mid ah wadooyinka muqdisho ayaa saaka xiran xili ay ku beegan tahay shan iyo tobanka mey oo ah xilligii amase sanad guradii koowaad ee la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud sanad ka hor shan iyo tobanka mey ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud loo doortay xilka madaxweynaha soomaaliya waxaana saaka la arkayaa qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho kuwooda muhiimka ah oo xiran xili aan loo ogolayn in dadweynuhu ay isticmaalaan iyadoo gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale mootooyinka loo diidayo inay maraan qaar ka mid ah wadooyinka muqdisho ciidamo ayaa lasoo dhoobay qaar ka mid ah wadooyinka waxaana la arkayaa iyaga oo joojinaya dadka shacabka ah ee isticmaalaya waa gaadiidka dadweynaha ee isticmaalaya wadooyinkaasi dhanka kalena haddii aynu fiirino wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada gurmadka degdeg ah ee suudaan ee loo yaqaano dacmu sariic ay biliqaysteen safaaradii soomaaliya ay ku lahayd dalkaasi suudaan wararku waxaa intaasi ku darayaan in ciidankan ay si toos ah gudaha u galeen safaaradda soomaaliya ee magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan halkaasi oo la arkayay ciidankani oo gudaha u galay safaaradda kuwaasi oo la sheegay in ay ka wadaan falal bililiqa ah xaaladda dalka suudaan ayaa waxa ay tahay ilaa iyo haatan mid cakiran iyada oo dhinacyaduna aysan ilaa iyo haatan gaarin xal rasmi ah waxaana marwaxaana marba marka ka dambeysa sii xumaaneysa xaaladda guuda ee dalkaasi suudaan horey safaarado dhowr ah oo ku yaalay magaalada khatuum ee caasimada suudaan ayaa waxaa loo geystay dhibaatooyin kala duwan iyadoo labada ciidan ee ku hardamaya dalkaasi ay falal biliqa ah ka geysteen waa safaaradahaasi waxaana haatan warar kasoo baxaya ay sheegayaan in safaaradda soomaaliya ee magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan ay gudaha u galeen ciidamada loo yaqaano dacmu sariic kuwaasi oo la sheegay in ay biliqaystaan dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa xerada genaraal gordon uu ka sagootiyey ciidamo ka qeybgelaya wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab madaxweynaha ayaa waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysay u jeediyey ciidamadaasi isagoo si gaar ah ula dardaarmay waxaana uu tilmaamay in haatan loo baahan yahay inay si toos ah ka qaybgalaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuude ay horey ugu dhawaaqday in uu bilowday wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab
in waxoogaa yar aan ka daahno meeshiina laga sugayay laakiin daahaasi weligiis mid meel ama wax dhibaato ama macno weyna sameeye maaha waa la idin sugayaa shalayna waa la idin sugayey saaxiibadiinaa idin sugayo raggii aad taqiineen idinka tirsanaay ayaa meesha jira oo idin sugaya kuwa kale oo halkan idinkaga harana way idinka dayb imaan doonaan ayaguna haddii aa la yidhaah ee maqan sida jananku u sheega cadowgu walwal badan cabsi badan ayuu qabaa marka uu maqlo raggii ragga ahay ayaa soo socda waxaa haray muddo yaroo kooban waa iyo meel yaroo kooban oo ay ku jiraan meeshaasi dadka u tababaran u qaabaysan waa idinka inay ka saaraan cadowgaas waxaan rabnaa maanta magaalada muqdisho dhinaca muxuu ahay qorax ka soo baxaya bari ayaad uga baxaysaane dhowaan inaa intaa soo noqotaan galbeed haddana aada muqdisho u dhaaftaan yaan rajaynaynaa haddii aan la yidhaah waad aragteen wadcigeennu maanta waa intii hore wuu ka duwan yahay maalmaha soo socdana ilaahay idankiisa wuu ka sii duwanaanayaa waana ka sii fiicnaanayaa intaa waa ka khibrad badnaan doonnaa waana ka qalab fiicnaan doonnaa haddii aan la yidhaah qalabkii muddada dheer la sugayey wuu soo dhow yahay markaan waxaa kalood hadda haysataa waa wax un aan meelahaan aan muxuu ahay ka waxayna laakiin kiinii rasmiga ahaa waa soo dhow yahay meeshuu idinkaga daba imaana idinma dheeraanaya haddii aan la yidhaah ama marka aad inta u socotaan aad soo maran doontaan haddii aan la yidhaah waxaan idinka rabnaa dhulka iyo aagaga aad tegaysaan duruufaha ka jira inaad si dhaqsi ah loo dareemo inaad wax uga bedeshaan waanu hubaa inaad ka bedelaysaan haddii aan la yidhaah soomaaliya inaad ka bedelaysaan aagaga markaad tagtaan waa xaqiiqa waana waxa la idinka sugayo waana waxaa muddo dheer idinkuna aada sugayseen waxaan rajaynaynaa xaaladaha cadowga iyo xaaladaha dagaalka ee socdaahi oo si fiican u socda inaad ka sii kordhisaan wakhtiga cadowga oo meesha ku sii jirana aada soo soo koobtaan haddii aan leedaha wax kale idinkula dardaarmi mayno waxaan idinkula dardaarmaynaa cadowga muddadiisu wuu iska dhammaaday muddadiisu soo kooba yownagu sii daba dheeraan meelo cusubaana sugayo dhul cusubaana sugayo aagag cusubaana sugaysa dadaana sugaya inay noo kaalmeeyaan wiilal adinkoo kale ah oo dalkoodii iyo degaan soomaali aan ahayn oo dalkoodii iyo degaankoodii ugu yimid inay noo kaalmeeyaana meel lagu sugayo aan usoo dhaqsanno inaan maxaanku idhahdaa la galno hawshaas oo aan la gebagabayn oo aan kaashanno haddii aan la yidhaah cadowga aan la dagaalamaynahay khawaarijta waa cadow caalami ah caalamkao dhan aa la wada diriro annaguna muxuu ahay hormuudaan ka nahay dadkii hor socday cadowgaasi dagaalkiisaan nahay wax kasta oo aan isticmaali karno iyo cid kasta oo aan kaasho karnaan kaashanayna nimankaa khawaarijtaasi aan dalka uga saarno war soomaaliya oo khawaarij la-aan ahaan rabnaa inta aan rabnaa waa intaas soomaaliya oo khawaariji aanay joogin ee dadkoodu ay nabad ku naaloodeen meel kasta nabad ku mareen beerahooda tacbadeen geelooda ilaashadeen warshadahooda samaysteen baddooda ka kalluumaysteen khayraadka dhulka hoosiisa ku jira la soo baxeen oo dalkaanu nabad u yahay daaradhaadheer lagu nool yahay waayo waxa aan rabno nimanka naga hortaagan ee lugaha naga dabray waa nimankaas ragga walaalihiina ee amniga caasimadda ka shaqeeya waad og tihiin muddo sanooyin ah oo lasoo dhaafay ramadaankii dhammaaday ramadaankii ugu horreeyey ee tobanka maalmood ee ugu dambaysa salaadda tahajudka ah masaajidda lagu dukaday waaye ramadaanadii ka horreeyey laguma dukan jiro mawlacyo iyo guryo iyo meelo yaryaro masaajiddaa lagu dukaday laga duceeyey laga qunuuday tobankii u dambeysay tahajudkii muxuu ahay bisha ramadaan
codkaasina waxauu dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlayey ciidamo loo diyaariyey wejiga labaad ee howlgallada iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab markaana haddii aynu eegno doorashada dalka turkiga taasi oo indhaha caalamka iyo sidoo kale soomaaliduba ay si gaar ah indhaha ugu hayaan ayaa waxa ay mareysaa heer gebagaba ah iyadoo ilaa iyo haatan ay gaartay meeshii ugu xasaasisaneed doorashada dalka turkiga oo soomaali fara badan ay si gaar ah u daneynayaan ayaa haatan waxa ay tahay mid xiisaheedu uu cirka iskusii shareerayo si kastaba ahaatee ordogan oo waa rajab dayib ordogan oo lixdan iyo sagaal sano jir ah soona xukumay dalkaasi muddo amase soo xukumayay muddo labaatan sano ah ahna hogaamiyaha ugu muddada dheer dalkaasi ayaa soo bandhigaya natiijo ka wanaagsan sidii la filayay maadaama aan la filayn n hogaamiye sidaan waqti dheer in uu wacdahan oo kale u dhigi karo iyadoo in ka badan boqolkiiba sagaashan iyo lix sanaadiiqda codod bixinta ee la tiriyey erdogan ayaa ku hogaaminaya afartan iyo sagaal dhibic afar halka kamaal clictor oglu isna uu helay ilaa iyo haatan cododka la tiriyey boqolkiiba afartan iyo afar dhibic sideed waa sida ay sheegayso amase ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee dalkaasi turkiga ee loo yaqaano anadol guddiga sare ee doorashada ayaa sheegay in doorashada ku-celiska ah aan la hubin maadaama in ka badan codadka labo waa saddex dhibic afar milyan oo codbixiyaasha ee ku nool dibadda ay weli u baahan yihiin in la tiriyo codadkooda wararkii ugu dambeeyey doorashada ayaa haatan sheegaya in rajab dayo erdogan uu leeyahay rajada u wanaagsan amase uu yahay mas-uulka sida weyn ugu dhow in uu ku guuleysto codbixinta ilaa iyo haatan la sameeyey rajab dayib erdogan oo ah mas-uul aada u ad adag marka loo eego macaamiiltan kala dhexeeya dalka turkiga reer galbeedka ayaa waxa uu horay u sheegay in mowqifkiisii hore iyo sidoo kale nidaamkii uu ku jahiyey dalkaasi turkiga aysan waxba iska bedeli doonin halka musharaxa la tartamayana uu yahay mid si weyn kaga soo horjeeda waxaana waxyaabaha la yaab kaleh ee horey ugu oleeyey ka mid ah in dalka qaxootiga ah ee muslimiinta ah u badan siryaanka uu ka saari doono dalkaasi sidoo kalena uu soo dhaweysan doono reer galbeedka oo inta badan dalkaasi turkiga aysan isku wanaagsanayn waxaana uu sheegay in uu goobta ka saari doono xiriirka kala dhexeeya dalka ruushka iyadoo la ogyahay in erdogan iyo sidoo kale valadimir putin ay yihiin laba mas-uul oo si weyn isugu dhow waxaana ilaayo haatan doorashadu ay tahay mid xiisaheeda iyo xamaasadeeda wadata waxaana marmar ka dambeysa laga filan karaa isbedel inuu ku yimaado doorashada guud ee dalkaasi turkiga markaana halka warkaasi aad kala socotaan dhegeysayaal waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana waxaan gelaynaa qodobada dibadda madaxweynaha ukrain valadimir seleniski oo socdaallo ku maraya yuruba ayaa markii ugu horeysay tan iyo duulaanka dalka ruushka uu dalkiisu ku qaaday waxa uu booqday dalka jarmalka oo ka mid ah dalalka ka taageera ukrain dhanka militariga iyo sidoo kale dhaqaalaha waxaana ilaa iyo haatan la ogeynaa sababaha ugu weyn ee dalkaasi oo waa sababaha ugu weyn ee valadimir seleniski oo halkaasi u tegay inkastoo wararku ay sheegayaan inay la xiriiraan sidii uu kaalmo ugu raadin lahay dagaalka dhanka ah waa dagaalka dalkiisa uu kula jiro dalkaasi ruushka kaasi oo duulaan ku qaaday dalkiisa dhanka kalena haddii aynu fiirino qodobkeena kale dowladda dalka koonfurta suudan ayaa waxa ay ka walaacsan tahay saameynta dhaqaale uu ku yeelan karo amase ay ku yeelan karaan dagaalada ka socda dalka dariska ay yihiin ee suudan kaasi oo markii kaasi oo marinka ugu weyn ee dalka koonfurta suudan ay ka dhoofiso waxsoo saarkeeda saliidda ceeriinka ah ay u marto koonfurta suudaan ayaa sheegtay in iyada oo ka fikiraysa mustaqbalka dhaqaalaheeda inay wado qorsho ay ku dooneyso sidii ay ku heli lahayd marin kale oo ay ku dhoofin karto saliidda ceyriinka ah ay soo saarto iyadoona dalka marinka u ahay ee suudaan ee dariska la ahaana uu yahay haatan mid qasan kaasi oo aysan macquul ahayn in ay saliidda ay dhoofiyaan ay sii marsiiyaan waxaana laleeyahay saameynta dagaalada suudaan ay ku yeesheen dariska ayaa heerkaasi gaarsiisan iyadoo ilaa iyo haatan koonfurta suudaan ay ka mid tahay dalalka sida weyn oo u saameeyey dagaalka ka socda dalka dariska ay yihiin ee suudaana dadka ka barakacay dalka waa dad badan oo isaga barakacay dalkaasi suudaan ayaa waxa ay gaareen dalka ay dariska yihiin ee koonfurta suudaan kaasi oo u saameyn guud ku yeelatay guud ahaan dhegeystayaal warkii subax ead kala socoteen raadiyaha dalsa waa naginta ciddii wararkaygu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsa com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel